bismi illaahi raxmaan raxiim maantu ay tahay bishu saddexdii bishii afraad labada kun iyo lix iyo tobanka waxaan rabaa aniga oo ah guddoomiyaha gobolka mudug inaan ka hadlo xagga amniga amniga gobolka inaan ka hadlo ayaantan sidii ay u dhacay dilkii magaalada ka dhacay oo isqarxinta ahaa dadkaas waxaan leenahay nabadgelyada haddii la xumeeyo oo dadku barakaco waxaa dhumaya nolosha oo dhan baa dhumaysa midnimada dadkaa dhumaysa wadajirkaa dhumaya oo magaalada amniga loo daayo oo laga daayo maaragtay laga daayo qaska laga daayo baan sidaasaan idinaysaa waxaa weeye mujtamaca qof ka midaa dhibku ka imaanaya ama gabar ha ahaado ama wiil ha ahaado ama mid ciidana ha ahaadee qofkaas dhibku ka yimid waxaa la rabaa inuu ku kooban yahay asaga mujtamacii kale dembi ma leh mujtamacii kale wax dembiya ma leh in la gabar jilbaab qabta ama indha shareeran ama in la yidhaahdo ama nin gar leh in la yidhaahdo waa dembiile ama meel qur-aan lagu dhigahayo oo cilmi lagu baranahayo in la yidhaahdo ha la soo xidho maaha taas ha la joojiyo qalad weeye waa uga digaynaa dadka dadka qofkii dembiilaah oo dembi lagu hubo waa la gartay isaga waa dembiile inaan ka qabanno dadkana waa waxa mas-uuliyaddu noo saaran tahay qofkii la tuumana asagoo aan la dilin oo la dimandaabiyeen baa si tartiiba loo baarayaa waa la baarayaa haddii wax ku caddaan waayaan adoo aan dhibaato u geysan waa inuu kaa tagaa haddii ay wax ku caddaadaanna waa dembiila waa inuu xagga tagaa waxaa weeye taasna taa weye ciidamada ciidanka ciidamada oo dhan waxaan amraynaa in ay dad in dadweynaha aan ma aan dhib loo geysan laakiin laga dhiciyo cadowga kusoo duulay cadowga in laga dhiciyo kan ismiineynaya iyo midka xabadda ridaya intaba in laga dhiciyo oo aad badbaadisid baa ciidan lagaaga dhigay laakiin inaad adigu nabadgelyadooda khalkhal gelisid ciidan uma ahid mushaar kuma qaadatid mas-uul kuma ahid waxaa weeye dadka waxaa la rabaa dadka kale oo matalan hadday qolo nin reer hebela hadday wax ka dhacaan reer hebel dembiilo ma wada aha reer koonfur dembiilo ma wada aha reer waqooyi dembiilo ma wada aha reer puntland dembiilo ma aha waxa weeye qofkii dembiga galay baa dembi ah puntland waxaa weeye hooyada soomaaliyeed hooyada soomaalida weeye meeshii lagu soo qaxay weeye ilaa qaxii dadkii joogay oo ilmihiisii ay ilmo dhaleen ilmihiisiibaa ilm ilmihii ku dhashay baa ilmo sii dhalay dad wadankaa waxbay ku leeyihin xaq bay ku leeyihiin aniga ayagu isku xuquuq baan unahay waayo guri guri baan ku jiraa guri bay ku jiraan waxbaan cunaa waxbaan ka cunaa waa ka shaqaystaa waa ka shaqaystaa isku mid baan nahay aniga ayagu isku xuquuq baan nahay dad soomaaliyeed weeye dad islaama weeye dad walaalaheena weeye lamana barakicin karo lamana taaban karo waxna looma dhimi karo keliya waxaanu ka wada shaqaynaynaa nabadda waa u yeeraynaa waxaan leenahay walaalayaal nabadda aan ka wada shaqayno sidii aan nabadda u wada shaqayn lahayna waa isla tabaynaynaa annaga iyo ayagu waxa weeye dadkaasna waa sidaas waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba ku celcelin doonaa nabadgelyada hala ilaaliyo wadajirka dadkeenna wadajirkiisuna yuu dhumin yaan la khalkhalgelin waxaa weeye nin dan gaara leh oo maaragtay ciyaal suuq ah ama tuug ah oo raba inuu markii la qaxo in wax ka daataan dadka ou qaato yaan lagu dayan oo tuug ahoo askari tuugt askar askarta saa ku jira mid tuugoo askarta ku jira yaan lagu dayan waxaan idin leeyahay ammaanka aan ilaalinno wadajirkeenna aan ilaalinno ilaahay aan ka baqno waxa xun aan iska dayno wax xasanna aan qaadanno dugsiyadeenna qur-aankana yaan yaan la yaan la weerarin oo la xilin dumarka niqaabka qabtana yaan la taaban maatadeenna yaan la taaban aan isku mid noqonno midnimada hala ilaasho wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu